nimanka mas-uuliyiinta ah ee gobolkaas jooga ama mid gobol ha noqda ma- ama heer degmo ha noqde waxaan leeyahay iigana waajibkaan dii magacaabay waxa weeyaan inaad dadkaas daacad ugu adeegtaan haddii aanan daacad ugu adeegayn waxa weeye annaga haddiinahay guddiga arrimaha gudaha waxaan bilaabaynaa hebel xilkiis waa luxuf sababta waxaa weeyaan iiga ruuxooda ayaa idaacadaha uusu marsiinaaya oo leh ee hebel baa dagaal hodhanaya iyo hebel baa dagaal hodhanaya waa in arrintaas mas-uuliyiinta noocaas ku dhaqmaaya wax laga qabtaa waayo colaada ayay salka yihiin marba intay iiga dhexdooda aamid darro ay ka jirto waxa weeyaan dagaalkaas joogsan maayo dowladda federaalka ah khaasatan xakuumadda wasaaradda arrimaha gudaha inay si dhabba ugu soo reebaan oo ay ay dadkaas ka soo bedelaan meel si deg deg in xililkooda ay ku waayaan aan ugu baqaya wasaaradda arrimaha gudaha adeer anagu baaritaan dhab ahaan samaynaynaa haddaan nahay guddiga arrimaha gudaha maaha keliya golo wasiire iyo golo muxuu ahay hay-ado kale oo kale inaan aan mashquul ku nahay inka gobolada ayaan baaritaanku samaynaynaa ninka governorka ee aan u aragno inuu dadkii colaastii dhexdhigayo ama caasifad laga arkayo qoraal baan ka qoraynaa wasaaradda arrimaha gudaha leenahay tilaabo ka qaada dadka noocaas